Isbitaalka Elim oo loogu talagalay daaweynta xanuunada iyo qalliimada guud ayaa laga hirgeliyay xaafadda Cochin ee magaalada Beledweyne. Adeegyada caafimaad ee uu qaban doono isbitaalkan ayaa waxaa ka mid ah qalliimada iyo daaweynta cudurrada ku dhaca kelyaha, sanka, xanuunada ku dhaca caloosha iyo mindhicirta, kuwaasoo inta badan qaarkood loo aadi jiray magaalada Muqdisho. Agaasimaha waaxda caafimaadka isbitaalka Elim, Dr Maxamed Cumar Dictor Mutale, ayaa ka warbixiyay ujeedka looga hirgeliyay isbitaalkan.
isbitaalka Aliyin isbitaalka waa isbitaal takhasusi ah ee kaasoo ay ka howlgalaan dhakhaatiir takhasus leh oo khibrad sare u leh ee cudurrada ay daaweynayaan isbitaalka Aliyin hadda waxaa ka howlgalo saddex dhakhtar saddexda dhakhtar waxay kala yihiin dhakhtarka neurologiga dhakhtarka loo yaqaano kelyaha iyo kaadi mareenka oo ku takhasusay cudurrada ku dhaco iyo daawoyn daawo- daaweynta iyo qalliimadooda iyo dhakhtarka ku takhasusay obstetric and gynecology oo dhakhtarkii haweenkii waxaan ku rahdaa kuwii uurka lahay kuwaan uurka lahaynba oo daaweynaya iyo dhakhtarka internal medicine oo cuduradii guud Ah, isbitaalka Aliyin ah, hospital Beledweyne wuxuu ugu duwan yahay isbitaalaadkii magaalada Beledweyne ka furnaa Ee, magaalada Beledweyne waxaa la socnaa inuusan joogin ee, baahiyaha baahiyaha weyn oo ka jira waxaa ka mid ah ee, dhakhaatiir oo xamar loo aadi jiray ayaa jirto oo maxaan ku rahdaa takhasuskooda ama daaweyntoodaba oo loo aadi jiray ee, xamar ee, dhakhaatiirtii loo aadi jiray xamar oo ka mid yahay dhakhtarkii weynaa Prof- Professor Axmed Baashi oo qabiir oo qalliinka guud ku takhasusay oo ka howlgala isbitaalka Shaafi in gurigooda ugu yimaado oo maxaan ku rahdaa la tacaalo cudurradii iyo qalliimadoodaba Ah, isbitaalka Aliyin ee, waxaa ka go-an haqabtirka iyo daryeelka ee, dadka ku nool magaalada Beledweyne inay helaan adeeg tayo sare leh kaasoo u dhigma ama ka ka, ka sareeya adeegyadii u heli jireen ee, maxaan ku rahdaa dadka u aada safarka magaalada Muqdisho baahiyaha loo aadi jiray waxaa ka mid ah inuusan magaaladan joogin dhakhtarka urologiga ama dha- dhakhtar ku takhasusay kelyaha iyo kaadi mareenka iyo qanjirka prostateka daaweyntoodaba sidaa darteed magaalada Beledweyne isbitaalka Aliyin waxaa usoo ziyaadiyeen in dhakhtar Muscab aa ka howlgalo isbitaalka Aliyin oo loo aadi jiray baahiyahaas magaalada Muqdisho Qaar ka mid ah bulshada Beledweyne ayaa bogaadiyay hirgelinta isbitaalkan.
ka mid ahay bulshada ku nool magaalada beledweyne waxaan soo dhaweynahay oo aad u faraxsanahay in laga furo isbitaalka ciliyiin xaafadda coshin waan soo dhaweynayaa waxaan aad ugu mahad celinayaa maamulka guud ee isbitaalka ciliyiin aad iyo aad aad mahadsantihiin boqolkiiba boqol waa mahadsantihiin magaygu waa cabdicabaas maxamed ka mid ah bulshooyinka ku dhaqan magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan gaar ahaan xaafadda kuushiin waan ugu mahad celinayaa maamulka iyo dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha Een, xaafadda kuushin ee magaalada beledweyne kusoo kordhiyey isbitaalka iliyiin ee markaasi baahiyihii gaarka aan ugu aadi jirnay caasimadda soomaaliya muqdisho naga haqabtiray anagoo xaafadeena joogno haddana gobolkeena joogno in markaas inoo hirgeliyey Isbitaalka Elim ayaa ka mid noqon doono xarumaha caafimaad ee bulshada magaalada Beledweyne ay ka heli doonaan adeegyo caafimaad oo ay u aadi jireen magaalada Muqdisho.